galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanayseen waa v o a markana qeybaha kale idaacaddaena aanu gudagalnay magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu soo dhoweynayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo uu shalay magacaabay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ra-isul wasaaraha ayaa la filayaa in marka hore ay baarlamaanku ansixiyaan kahor intuusan soo dhisin xukuumaddiisa warbixintan waxaa muqdisho ka soo dirtay zaynab abuukar
banaanbax lagu taageeraya ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan gobolka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo maamulkiisa uu lahaa qabanqaabada banaanbaxa ayaa ku tilmaamay ra-iisul wasaaraha cusub nin ka soo bixi kara xilka loo magacaabay islamarkaana isbedel iyo horumar gaadsiin karaa dalka isaga oo ka codsaday xubnaha baarlamaanka soomaaliya inay kalsoonida siiyaan si uu u guto waajibka loo igmaday magacaabista uu magacaabay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaarihiisii kala shaqaylaya hawsha culusee loo igmaday mudane xasan cali khayre ayaa lagu soo dhowaynayaa inuu mudan yahay ra-iisul wasaaraha in la taageero la soo dhoweeyo fartiinna u dirtiin baarlamaanka taasna waan kaaga mahad celinaynaa waa nin taariikhdiisa la yaqaano waa ninaan isleennahay mudane farmaajo garabkooda intou istaago oo culayska lagu igmada iyuu kula qaadi doonaa ayaan isleennahay annagana sidaasi lamida annagoo isku duuban ayaan la shaqaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo xildhibaan duniye maxamed cali oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana qayb gashay banaanbaxa maanta ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ku sheegtay inuu yahay qof ku habboon xilka loo magacaabay taana ee muujinayso in madaxweyne farmaajo uu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa inuu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare karti leh isaguna ay ka rajaynayaan xukuumad tayo leh inuu soo dhiso ra-iisul wasaare xasan khayre wuxuu ka dhex yimid bulshada iyo danyarta iyo barakacyaasha ra-iisul wasaare xasan khayre mas-uuliyad culus baa loo dhiibay ilaahay ha la garab galo idinkuna u duceeya dhanka kale qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay banaanbaxa maanta oo ay ugu horeeyaan nabadoon maxamed xasan xaad iyo axmed diiriye cali ayaa ka warramaya dareenkooda ku aadan ra-iisul wasaaraha la magacaabay iyo waxa ay ka filayaan waxaa kaloo rabnaanu ugu baaqaynaa baarlamaanka soomaaliyeed waxaan ugu hambalyaynay oon ku bogaadinay oy ku maadsanaayeen inay madaxweyne dadku raba keeneen maanta haddana waxaad mooddaa inuu madaxweyne keenay ra'iisul wasaare dadku rabo baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaarahaas iyo xukuumadda uu keeni doono inay baasgareeyaan dabeecaddii hore inaan meel iska dhigno anaa raba iyo reer ciddeenaa rabay inay meesha ka baxdo waxaana deeqa soomaalinimo maxamed cabdulaahi farmaajo ninka la yidhaah iyo ra'iisul wasaarihiisa wax weyn weyn weyn weyn baa laydinka malaysanahaya ilaahay ha idinka keeno waxa laydinka malaysanayo caqliba aad leedihiin waxa ka jirna waa og tihiin wiliyow igama dhagayn ceelka igu ridin buu yidhi soomaalidu cadaalad bay rabtaa sinaan bay rabtaa waxay rabtaa in qof walba xuquuqdiisa la eego waxaan idiin sheegaynaa ciidamada qalabka sida ha loo roonaado si kastoo ay tahay banaanbaxa maanta ayaa ka dambeeyey kadib markii shalay madaxweynaha soomaaliya uu ra-iisul wasaare u magacaabay mudane xasan cali khayre oo ah shaqsi ku cusub saaxadda siyaasadda hase ahaatee mas-uuliyado kala duwan ka soo qabtay dalka iyo dibaddiisa ra-iisul wasaaraha cusub ayaa la filayaa inuu hortaga baarlamaanka soomaaliya si loo ansixiyo si uu u soo dhiso xukuumaddiisa saynab abukar maxamed v o a muqdisho